kulanti wanaagsan dhegaysta iyo lamaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaad kasta maalinta isniinta ah idaacadda v o a aad ka dhegaysataan guud ahaana dhegaystayaasha iyadoo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha iyo toddobaadkan waxaanu ku egaynaa tartamo ciyaareed baryihii lasoo dhaafay ka soconaya magaalada colombos gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo maalintii shalay si rasmiya loo soo gebagabeeyey sannadkii saddex iyo tobanaad ayaa magaalada colombos gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaa lagu qabanayaa tartamo ciyaareed kala duwan oo ay ka qayb galaan dhallinyaro da'doodu kala heer tahay iyo weliba qaar ka mid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ciyaarihii kubadda cagta kubadda kolayga iyo qaybaha kala duwan ee dhinac ciyaaraha sannad kasta marka la gaaro xilliga guga ayaa ciyaarahani ay ka dhacaan magaalada colombos ee gobolka ohio haddaba dhegaystayaal magaalada colombos ee gobolka ohio dalka maraykanka ayaan telefoonka kula xidhiidhay mahad axmed muuse oo ka mida guddiga ciyaarahan abaabulaya islamarkaana ahaa xiriiryaha tartankan saddex iyo tobanaad ee magaalada colombos gobolka ohio maalintii shalay lagu soo gebagabeeyey marka hore mahad bal waxaad iga warantaa goormay ciyaarahan ka bilowdeen beryahan ka socday magaalada colombos waxay ka bilowdeen sagaal iyo labaatankii maarso jimcihii imise kooxood baa markaa ka qayb galay mahad ciyaarahan
isku darka ciyaaraha waxaa ka qayb galay lix iyo labaatan kooxood laakiin waxay u kala baxayeen saddex qaybood da ahaan xaggee ka kala socday marka kooxaha tartanka ka qayb galay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka soomaalidu degan tahay sida haddaan kor ka soo bilaabo dhinaca kore ee waqooyiga haddaan ka bilaabo waxaa nooga yimid kooxo ka yimid texas waxaa noo yimid kooxo ka yimid seattle kooxo ka yimid minnesota waxay ka yimaadeen washington d c waxay ka yimaadeen tennessee waxay ka yimaadeen maine boston waxay ka yimaadeen toronto nashville atlanta georgia iyo hoos gareenayso mahad axmed muuse waa sanadkii saddex iyo tobanaad oo tartamadan ciyaaraha gobolka ohio gaar ahaan magaalada colombos aad ku qabanaysaan sanadkan muxuu kaga duwanaa sanadihii hore
wuxuu kaga duwanaa sanadkan kooxihii sanadkii hore ka qayb galay kor ayaan u kordhinay sanadkan waxaa ka qayb gashay labiyo labaatan sanadkan waxay isku bedeleen lix iyo labaatan waxaa kale oo sanadkan aan ku casunnay oo aan rabnay isagana taariikhdiisa inaan xusno macalinkii hore ee soomaaliya qaranka iyo horseed ibrahim sudani waxaan sameynay ciyaarihii markay kordheen sidii aan u samayn jiray iska jirka waa yaro bedelnay sidee marka ahaa ka qaybgalka dhinaca dadka ciyaaraha jecel garoomada taageerayaal ma imaanayeen jawi guud sidee ahaa jawigu sanadkan wuu aada buu u qurxanaa taageerayaashuna aad bay u badnaayeen meel la kala istaagaa la waayey ciyaarihii dadka qaarkood waxay noqotay inay garoonkii soo geli waayaan garoonka lagu ciyaarayo waa garoomada dadan wuxuu uga duwanaa sanadkan sanadii kale waxaa kasoo qayb galeen hooyooyin badan oo ilmahooda la socdeen waxaana taa u masaalaxday da-da ilmaha sanadkanaan ku darnay oo da-dooda udhexaysay ilaa lix jir sideed jir kow iyo toban jir kooxa da-dooda ayaa ciyaaraha yaryar oo waalidiintooda kasoo raaceen gobolada oo la socdeen oo ku faraxsanaa oo hooyadii iyo aabihii meesha fadhiyeen marka waxay ahayd wax aada u wanaagsan ugu dambeyntii maalintii shalay ayaa ciyaaraha ay soo gabagaboobeen yaa ku guulaystay koobabkii aada u dhigteen kooxaha saddexdii qeybood haddaan halmar kuu kala saaro da-da ciyaaraysa waxay kala ahayn oo koob loo dhigay ilmaha da-dooda ilaa lix ilaa koo iyo toban jir u dhexeyso waxaa koobkaas isugu soo haray finalkii tennessee iyo waxaa isugu soo haray toronto koobkiina waxaa qaaday u thirteen afro toronto waxaa kaloo jira da-da u dhexeysa sideed iyo toban ilaa saddex iyo labaatan koob loo dhigay iyagana waxaa isku soo haray labada kooxood ee finalka mid waxay ka socotay ohio waxaana la dhahaa hilaac f c iyo waxaa ku soo haray twin city iyadana minnesota ka socotay oo horyaalka u qaaday sanadkii hore sanadkana final timid iyadana waxaa koobka ku guuleystay ohio oo muddo toddoba sano aan qaadin koobka koob kalena waxaa loo dhigay odayadii hore ee soomaaliya ka ciyaari jiray iyo dhalinyaradii cuslaata hore oo waxaan u bixinaa waa dadka ka weyn afartan iyo wixii ka koreeyo waxaa ku guuleystay kooxdii washington d c basketball ayaan sanadkan ku darnay koobka koobkaasna waxaa ku guuleystay dhalinyaradii kasoo qayb gashay ee minnesota ayaa koobka qaada aad iyo aad baad umahadsan tahay mahad axmed muuse oo qadka telefoonka isagoo jooga magaalada colombos gobolka ohio dalka maraykanka iyo ugu warramayey wuxuuna ka mid ahaa guddiga abaabulay tartamo ciyaareed beryihii lasoo dhaafay ka soconayay magaalada colombos gobolka ohio ee dalka maraykanka guud ahaana barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha iyo toddobaadkan dhegaystayaal intaas haynoo joogo
cabdulaahi nuur maxamed colombo intaasi aynu kaga gudubna iyo barnaamijkaasi ciyaaraha oo uu isugu kaayo soo duway halkaad kala socoteenna waa v o a washington